deegaanka buulaxaaji oo ka mid a deegaanada hoos yimaado magaalada kismaayo ayaa waxaa bulshada ku nool deegaankaasi la gaarsiiyey daadejinta dowlad wanaagga oo ah hab lagu qaybinayo awoodda dowladda iyo adeegyada dowladeed loona gaarsiinaya heerarka hoose ee bulshada taasoo dadku ay usoo dhoweynaysa maamulka iyo adeegyada ay u baahan yihiin waxay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha dowladda casri ah oo shacabka u adeegta si hufan cadaalad isla xisaabtan leh wasaaradda arrimaha gudaha oo ka duulaysa daadejinta dowlad wanaagga bulshada dhexdeeda ayaa deegaanka buulaxaaji waxay gaarsiiyeen habka dowlad wanaagga iyo dowlad daadejinta ee dowladnimada agaasimaha waaxda daddegista iyo arrimaha bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland nuur rashiid ayaa ka warbixiyey daadejinta dowlad wanaaggu u leedahay bulshada deegaanka buulaxaaji saad ogtihiin reer buulaxaajiyow ee dowladnimada waa nidaam ama hab loogu adeega bulshada saad ogtihiin dowladnimada waa nolol tiriibka hore ee aan halkan idinku imaanaynay saad aheedeen maanta uma dhawidiin maanta waxaa tihiin dad iftiimaayo hilibkooda iyo laftooda iyo maqaarkooda kala baxay tiriibka horena waa isku dheganadeen taasna waxay muujinaysaa micnaheedu nabadda iyo amniga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada haddana waad fahanteen saan arkaayo annagana halkan waxaan idinku imaaninay inaan dardargelinina dowladnimadaas annagoo ka duulayno baahiyaha gaarka ee loo qabo gabanansiga ama maamul wanaag saaad ogtihiin dowladda iyo bulshada waxaa isku xiri kale keliya waxaa waayo ama buundada u dhexaysa oo loo gudbo waa wacyiga bulshada oo kor loo qaado oo wacyigelin ah marka hadda waxaan rabnaa inaan wacyigiina kor u qaadno idin tusno macaanka dowladnimada ay leedahay iyo hofnaanta iyo kala dambeynta